Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir ayaa degmada Kaaraan ka dhagax dhigay waddo interloog ah oo ay iska kaashanayaan maamulka degmada Kaaraan iyo dadka deegaanka. Munaasabadda dhagaxdhigga ayaa waxaa ka qayb galay Guddoomiyaha degmada Kaaraan, Guddoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir, haweenka, iyo qaybaha kala duwan ee bulshada degmadaasi. Xasan Jimcaale, Gudoomiye ku-xigeenka Howlaha Guud ee Maamulka Gobolka Banaadir, ayaa ka waramaya dhagaxdhigga waddadan interloog ah.
qorshayaasha ka dhex guuxaya matar cadaani oo bulshada kula soo laabtay waxay keentay in wiigan hadda dhammaadayna la dhagax dhigo waddo interlog ah maantana aan mid joogno qorshayaashana ay ku jirto ilaa iyo lix iyo toban oo waddo interlog ah maamulka gobolka banaadir oo siyaasadiisu ay ka mid tahay in magaalada muqdisho laga waayo wax ciid ah ayna noqoto mid wada interlog iyo wada laami ah biimarinadooduna ay yihiin kuwo u dhammaystiran maantana maamulka gobolka banaadir wuxuu ku tilaabsaday guri la taaban karo horumarka kama socdo halkan oo keliya wuxuu ka socdaa caasimadda guud ahaan caasimadda guud ahaan ayuu ka socdaa hal sano iyo barka ama laba sano ku dhawaadka ah aan joogno maamulka gobolka iminka waxaa inoo qabsoomay howlo runtii muhiim u ah Qaar ka mid ah mas'uuliyiintii ka qayb galay munaasabadda dhagaxdhigga waddada interloog ayaa soo dhoweeyey.
waxaan ku faraxsanahay anigoo degan degmada kaaraan gaar ahaan waaxda wajeer inaan ka soo qayb galay qurxintii interlooga waxaan ogeeyeen degmada kaaraan inay ka dambaysa degmooyinka waxaan u mahadcelinaynaa maamulka gobolka banaadir oo runaantii soo magacaabay guddoomiye dhallinyaro ah oo bulshada la dhisay mudane guddoomiye dadkan degmada kaaraan degan waa dad ilaahay runaantii dadkooda jeclaysiiyey horumarka iyo qurxintana ka qayb qaadanayo laakiin wuxuu u baahan yihiin qofkii la hadli lahaay jeebka gacanta la gelinayo mudane guddoomiye kusoo dhawow degmada kaaraan gaar ahaan waaxda wajeer waaxda wajeer isbuucii horreeyey waxaa laga dhagax dhigay waddo tarloog ah waa tii lamaad haddana waxaa noo diyaarsan dhowr waddo waddadan maantaan dhagax dhigaynaa birri iyo birri dambe iyo dhammaan iyo maalin kastane inay waddo dhagaxdhigga waddadan interlooga ah ayaa muhiim u ah isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha isaga kala goosho degmooyinka kala duwan ee magaalada muqdisho